halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee somali v o a com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa arurnimo talaada ah bisha deseembarna waa afar sannadka labakuniyoabayotobanka idaacadda saaka iyo caalamkana wadajir waxaa halkan uga soo jeedin doonaa anigoo ah cabdulaahi nuur maxamed colombo iyo ibraahim xasan daandurey
shirku waxaa loogu talagalay dadkii cilmibaarayaal oo dhan adduunyada in loo gudbiyo jaamacadaha ayaa loo gudbiyaa kuwa afrikaanka waa loo gudbiyaa kuwa asia waa loo gudbiyaa ururku wuxuu isku dayaa wixii cilmi baaris afrika oo dhan laga sameeyo intuu hantiyo dabeedna ciddii u baahan oo dhan uu u gudbiyo ama dowlad ha noqoto
kaasi waxa uu ahaa brofesor cabdi ismaaciil samatar oo macallinka ah jaamacadda minnesota oo ka hadlaya shir cilmibaarayaal afrikaan ay isugu yimaadeen oo ka dhacay dalkan maraykanka waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale dhegaystayaal idaacadda aroornimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka masar iyo qaar kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida qaadiyada ugu waaweyn ee dalka masar ayaa waafaqay in dusha ay ka ilaalinayaan aftida shan iyo tobanka bishan disembar loo qaadi doono dastuurka cusub ee dalkaasi oo ay soo diyaariyeen guddi ay ugu xoog badnaayeen islaamiyiinta tolaabadan ayaa lagu tilmaamay in awoodo badan ay siinayso master mursi oo isagu ku baaqay in aftida la qabto golaha sare ee garsoorka ayaa shalayto isniin ahayd waxa uu sheegay inay diyaarinayaan erga muraaqabaysa doorashada iyadoo goluhuna uu diiday baaq uga yimid naadi ay xubno ka yihiin garsoorayaal darajadoodu ay hoosayso oo dalbanayay in la qaadaco doorashada naadiga garsoorayaasha ayaa waxaa axaddii ay soo saareen bayaan ay ku codsanayaan qaadacaad ah iyadoo laga ishtikoonayo wareegtadii mursi ee laba iyo labaatankii bishii nofembar ee iyadu ka horjoogsanaysa maxkamad kasta in ay ka hor timaado go-aanka master mursi mursi ayaa waxaa la sheegay in uu u baahnaan doono korjoogayaal ka socda garsoorka ee ilaaliya qaabka ay doorashadu u dhacayso si loo sharceeyo dastuurka oo markii horena ay soo diyaariyeen xubno isaga taageersan wararka ka imaanaya dalka suuriya ayaa sheegaya in afhayeenkii wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda madaxweyne bashaar al asad inuu shaqadii iska casilay iyadoo qaramadii midoobana ay dalka suuriya kala baxaysa shaqaalaheedii caalamiga ah halkaasoo xalad ammaan darro oo caad u xuni ay ka jirto diblomaasiyiin iyo mucaaridka suuriya wararka laga helaya ayaa sheegaya jihaad magdiisi oo ahaa afhayeenkii wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda suuriya uu waddankaasi ka baxsaday ninkaasi oo si xoog leh u difaaci jiray xukuumadda suuriya dagaalada ay kula jirto kooxaha mucaaradka dhinaca kalena saraakiil ka tirsan qaaramadii midoobe ayaa sheegtay in ilaa iyo boqol qof oo ka tirsan shaqaalaha ajnebiga ah toddobaadkan gudihiisa ay ka bixi doonaan dalka suuriya iyadoo shaqaalaha dhinaca gaargaarka qaar ka mid ah ay sii joogi doonaan caasimadda suuriya ee dimashiq
rushia ayaa ka codsatay kuuriyada waqooyi in aanay ku dhaqaaqin qorshaheeda ay ku doonayso in gantaal ay ku rido dhammaadka bishan aynu ku jirro ee disembar sidaasna waxaa lagu muujiyey bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee rushia rushia ayaa ku biiraysa jawaabta caalamka ee walaaca laga qabo waxa ay ka damacsan tahay kuuriyada waqooyi kuryada waqooyi ayaa waxay sheegtay in gantaalkaasi uu hawada sare geyn doono satellayte howlo dhuleed loogu talagalay laakiin aada looga shakisan yahay inay ku qarinayso dadaallo arrimo la xiriira teknolojiyadda gantaalada balastikada ka samaysan ee dalkaasi dalka shiinaha oo ay iskaashaan buureystaan kuuriyada waqooyi ayaa isaguna sheegay inuu ka walacsan yahay qorshahaasi kuuriyada waqooyi dalka jabaan ayaa waxa uu isna baajiyey wadahadallo la qorsheeyey inay kuuriyada waqooyi ay uga bilowdaan arbacada soo socota magaalada beijin tallaabadan gantaalganidda awgeed
halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo magaalada washington si toos idiinka imaanaysa subax wanaagsan ayaa dhammaantiinba sida aad u dhantihiin dhegaystayaasha iyadoo mar kale hawada idiinka leenahay shir ay isugu yimaadeen urur ay leeyihiin aqoon-yahano cilmi baarayaal ah oo qaaradda afrika u dhashay oo lagu darsayay arrimaha qaaradda ka taagan ayaa lagu soo xidhay magaalada filadelfiya ee gobolka pennsylvania shirkan wuxuu socday muddo saddex maalmooda rofesor cabdi ismaaciil samatar oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida barana ka ah jaamacadda minnesota ayaa shirkaa ka qayb galay isagoo sidoo kale loo doortay inuu sanadkan madax ka noqdo ururka aqoon-yahanada afrika qadka telefoonka ee magaalada minneabolis uu jooga ayaan kula xidhiidhay rofesor cabdi ismaaciil samatar waxaanan marka hore weydiiyey waxaa shirkaasi aqoon-yahanadu ay ku lafagureen walaal horta waad salaamantaa dadka ku dhegeysanayana way salaaman yihiin ururkan waxa weeyaan urur maraykana oo ku takhasusa amuuraha africa oo dhan cilmi baadhisteeda sanadkiiba meel baa laisu yimaada sanadka waxaa laisu yimaada magaalada filadelphia gobolka pennsylvania waxyaabaha lagu falanqeynayna waxaa kamid a min alf ilaa ya ayaa cilmi wixii cilmi baadhisa lasoo bandhigaa siyaasadda lagaga hadlaa dhaqaalaha lagaga hadlaa deegaanka lagaga hadlaa dumarkaa lagaga hadlaa beeraha lagaga hadlaa baddaa lagaga hadlaa way fara badan yihiin waxyaabaha cilmi baaris lagu soo sameeya ilaa saddex kun oo qof ayaa cilmi baaristaana soo sameeya walaal rofesor cabdi samatar guud ahaan dhibaatooyinka qaaradda afrika haysta oo kala duwan ma lagu soo qaaday shirka sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka qaaradda africa walaal qayb ka mida waa lagu soo qaadaa mashaakilkana waa la kala qeexaa masalan mashaakilka dadka beeraleyda gooni ayaa looga hadlaa mashaakilka xagga dabeecadda isbedelasa climidka isbedelaya gooni baa looga hadlaa mashaakilka siyaasadda gooni baa looga hadlaa mashaakilka dumarka haysta gooni baa looga hadlaa marka mashaakil aada u fara badan ayaa sanado fara badan cilmi baaris laga soo sameeyaa kuwaasaa lasoo bandhigaa qaarna waynu ka hadli karnaa laakiin intooda badan kuma soo koobi karno walaa waraysigan marka go-aamada shirkaasi ka soo baxaa yaa loo gudbiyaa walaal shirku waxaa loogu talagalay dadkii cilmi baarayaal oo dhan adduunyada in loo gudbiyo jaamacadaha ayaa loo gudbiyaa kuwa afrikaanka waa loo gudbiyaa kuwa asia waa loo gudbiyaa ururku wuxuu isku dayaa wixii cilmi baaris africa oo dhan laga sameeyo intuu hantiyo dabeedna ciddii u baahan oo dhan uu u gudbiyo ama dawlad ha noqoto ama dad caadi ha noqoto ama arda ha noqoto qaarna way joogaan kuwa dee safaarada way yimaadaan doonaya inay ka dheefaan wax waxaa lasoo cilmi baaray ee lasoo saaray laakiinse wax dawladuhu hay gaar u leeyihiin ma aha walaal cururkan waktigan kaltankiisa madaxtinimada rofesor cabdi samatar adigaa lagu doortay bal waxaad ka warantaa doorashadan madaxtinimada lagu doortay waxa ay ka dhigan tahay walaal waxa weeyaan horta ururka saddex kun oo qof ayaa ku jira saddexdaa kun ayaa doortay intooda badanna hay maraykan yihiin qofkana waxa weeyaan muddada la doortaa waa laba sannadood baa loo doortaa sanadna qofku wuxuu yahay waxa weeye madaxweyne ku-xigeen sanadka ku-xigana wuxuu noqdaa madaxweyne marka sanadkiina soo dhaafay waxaan ahaa madaxweyne ku-xigeenka ururkan la dhaho african studies association sanadkan maanta bilaabayna waxaan noqon doonaa madaxweynaha marka qorshuhu wuu fara badan yahay mas-uuliyadduna way fara badan tahay sida loo doortaana way ka duwan tahay waxaynu haddaynu soomaalinahay gaar ahaan u naqaano waxay ku dhisan tahay waxaad soo qabatay muddadii had macalinka ama cilmi baarahaad ahayd marka mid ku dhisan maaha afar iyo badh waxaynu inaku isnidhaahno marka ama qof asalkiisa afrikaan yahay sidaydoo kale ama qof caddaana ayaa qaban kara gabadh baa qaban karta wiil baa qaban kara rag baa qaban kara marka waxa weeyaan waa wax xora oo doorasho xora oon la musmacsooqi karayn oon waxba laga iibsan karayn waxaa lasoo saaraya waxa weeyaan wixii aada soo qabatay ama c v gaagii baa lasoo saarayaa waxaa lagu odhanayaa soo qor oo maqaalad soo qor markaasaa dadkii taa loo dirayaa marka aniga waxay la tartamayay waxa weeyaan nin maraykan oo cad baa ila tartamayay oo muddo soddon sannadood jaamacadahan waddankan ka shaqaynayay markaa doorashaduna sidaa xalaasha ah ayay u dhacdaa waxayna ayna tusasaa inaynu wax ka baran karno haddaynu soomaali nahay ama dawlad ha noqoto ama dad rayda ha noqoto walaal soomaaliya isbeddel ayaa ka dhacay aqoon-yahanada afrikaanka filadelfiya ku shiray ma soo qaadeen arrimahaasi rofesor samater walaal waxyaabahaad ku ogaanayso markaad ururada caynkana cilmi baarisayaasha timaadid waxaad arkaysaa si haddaynu soomaali nahay sidaynu u hoobannay ayaad arkaysaa way aad bay tiro u yar yihiin wax cilmi baare fara badan oo soomaaliyeed oo halkaa yimaada qolooyin dhowra ayaa yimiday oo aan fara badnayn runtii qaarkood waxay ka hadlayeen ishayshiga ka dhexeeya waqooyiga soomaaliya koonfurta soomaaliya oo qaarkood ay u dacweeyeen meeshan hargeysa iyo somalilan dhulkan lagu magacaabo imika qaarkoodna waxay ka hadlayeen masalan badaha soomaalida dhibaatooyinka lagu hayo laakiinse waxaa kuu muuqanaya markaad shirarka caynkana timaada cilmi baarista adduunyada ugu sarreeya la keeno siday soomaali u baaba'day ayaad arkaysaa waayo tirada meeshaad joogtaa faraxa ayaad ku tirin kartaa walaa
war-wasaare cabdi ismaaciil samatar oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida macalin ka ah jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka oo isagoo jooga magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka qadka telefoonka iigu warramayey
dowladda jabuuti ayaa dhowaan waxa ay wax ka bedeshay qodobka saddex iyo soddonaad ee sharciga doorashooyinka baarlamanka ee dalkaasi iyadoo haatan xisbi walibana uu kaga dhex muuqan doono baarlamanka kolba inta uu codad helo wariyeenna v o a ee jabuuti ramadaan muuse oo waraysi la yeeshay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga dhexdhexaadka ee la yidhaahdo c d u cumar cilmi khayre ayaa waxa ugu horreyn bal weydiiyey in uu soo dhoweynayo tallaabadaasi waxa weeyaan shalayba dee tahay ma jirin wax bilaabmay oo dee bimustaqbalka dee kolley sidaa uun ahaan dooni mayse waa waa wax bilaabmay oo dadka reer jabuuti maalinba maalinta ka dambaysa dee wuxuunbaa u soo kordhi doona waase dee wax bilaabmay oo kolley taa unbaa imika dee lagu dhaqmi baan filayaa sidaan maaragta xeer ku dhigayo kolley dee waad ku jirtaan howlihien xusbiga howlihiisii wadatashyadiien kulamadiien kongares weyniga hore u qabsaday markii aad ku dhawaaqdeen halkee hawshiinay maraysaa
way bilaaban tahay dee hawshaas kolleyba wakhti yar baaba dee ka hadhay doorashada inkasta oo aan cusubnahay oon milay dambe maaragtay aan helnay maaragtay fasaxa maaragtay baartiyiga haddana way noo bilaaban tahay hawshaasu way socotaa doorashadana kolleyba waa nagaa kuu sheegno waan ka qayb galaynaa haddii meeshu noqoto in in isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada u m p in oo isaguna dee dhowr xusbiyan halkaasi ay ku bawoobeen iyo sedi xusbigaad adigu madaxa u tahay inay tartankuun ay galaan sideed u aragtaan miyaanad u arkeen markaa inaan layniga gacan sarraynayo layniga xoog badan yahay marka xusbigii sedi iyo u m p ay wada noqoto
waxa weeyin horta waxa loo tartamaya dee waa shicibka jabuuti baa loo tartamayaa ninkii gacan sarrayn doonana iyaga shicibkaa sheegaya oo waxa iyaga ka soo baxa ee shicibka ka soo baxa iyuu noqon doonaa ninka tartanka ku guulaysta iyaga iyagaa dee soo magacaabi baa ila tahay oo halkaabay ka soo bixi doonaa ninka ay gacan sarraynaya shicibka jabuuti baa sheegi doona ila tahay dalka waxaa ka socda in xukuumaddu in dadaal dhinacyo kala duwan ugu jirto haddee tahay la dagaalanka saboolnimada iniga hadafkiinuna waxa weeyaan inaad dhexdhexaad tihiin oo wixii wanaagsanna de aad sheegaysaan wixii loo baahan yahin la hagaajiyana inaad farta ku fiiqdaan oo de halkaa waxa laga qabto dhowaan shirkiyan waxaa ka qabsoomay jabuuti ururka iskaashiga ee wadamada islaamka marka shirka caynkaasa ay toddobiyo kontonka dowladood iskugu yimaadeen jabuuti ee ku shireen muddo saddex maalmood wasiiradii arrimaha dibadda ee wadamada islaamku sideed u aragtaa aad iyo aad aad iyo aad sharaf jabuuti usoo hoyatay weeyaan oo dee shirintaa leeg oo weli waddankeenna lagu qabtay ma jiro shirintaa leeg haddaan qaabilnay kolley kuwa ka waaweynna waan qaabili doonaa wixii maaragtay sharaf inoo keenaya dalkeenna sharaf u soo hoynaya goor walba kuwa waxaan noqon doonaa garab taaganee halka u horraysa ka gala ayaan noqon doonaa wax alla wixii dalkeenna wuxuu soo hoynaya tanii aad leedahay boofiriteyga maaragtay dee saboolnimada aad leedahayna dee wax alla wixii ummadda reer jabuuti wanaag u keenaya ama wax u keenaya waxla waxay doonay ha ahaatee waan u helanaanaynaa meel kuwa ugu horeeya ee xagga hore ka galana waan noqon doonaa wixii xumaanana kuwa ugu horeeya ee ka hortagay ayaan noqon doonaa annagu hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa lays odhan karo xagga dowladda si xun bay u socdaan inagu bilmatan aad saluugteene aad maanta odhan kartaan war waxaa waa ina wax laga bedelo koob iyo laba iyo saddex haddaadna tidhaahdo maxaad noo soo qaban kartaa wax badan baa la sheegi doonaa taa waxaan la sugaynaa ramadaan oo doorashada kambaanigaan la sugaynaa taa wixii dhaliil jira halkaa baan ku sheegi doonaa dadkuna ay kala socon doonaan hadduu alla yidhaah muddo dheer soomaaliya aad joogi jirtay n soomaaliya maanta waxaa waa tan dee madaxweyne cusub ra-iisul wasaare cusub xukuumad cusub oo toban wasiir ka kooban maxaa lays odhan karaa maanta in soomaaliya in mustaqbalkeeda soomaaliya tobankaa sannadood ee u dambaysay reer jabuuti dowlad iyo shicib wixii ay dadaal samayn kari karayeen ee intamartooda ahaa way sameeyeen walaaliheenna shalay markii inagu gumaysiga aan ku jirnay sidii deed ay noola dadaaleen ninkii dee halkaa joogay iyaa ogaa shicib iyo dowladba waxa maanta inagoo aan samaynay iyo wax ka sii weyn iyay sameeyeen marka waxaan leeyahay iyagana aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa dowladda ay dhisteen maaragtay dadaalkeyga dee jabuuti iyo dowlado badan oo kale oo dee maaragtay saaxiibyahba ay ka qayb galeen aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa waxaanan leenahay wixii wax wax lagu qaati way soo mareen walaalihiin wax wax lagu qaati way soo mareen yaana dib loo noqonin horay ha loo socdo
gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga dhexdhexaadka ah ee c d u ee dalkaasi jabuuti cumar cilmi khayre oo u warramayey wariyaheenna v o a ee magaalada jabuuti ramadaan muuse
waarunimo talaadaha bisha desembarna waa afar sannadka laba kun iyo labaiyo tobanka laantaaf soomaaliga idaacadda v o a magaalada washington toos idinka imanaysa ayaad dhegaysanaysaan ee haatanna kaahira afhayeenka madaxtooyada masar ayaa sheegay inaysan ka hortegaynin dibadbaxyada nabadeed xilli maanta qaar ka mid asxaabta mucaaradka lagu waday inay ku hor bannaan baxaan madaxtooyada masar horteeda wariyaha v oda xuseen saxanuuni oo magaalada kaahire jooga ayaa dhambaalka noo soo diray afhayeenka madaxtooyada masar ayaa xaqiijiyey in dowladda masar ay ixtiraamayso dhammaan banaanbaxyada nabadeed ee aan dhibaatada loogu geysanaynin hantida qaranka iyo midda gaarka loo leeyahay yaasir cali afhayeenka madaxtooyada masar oo xalay warfideenka la hadlayey ayaa sheegay in madaxtooyada aysan ka hortegi doonin dibadbaxyada nabadeed oo ay axsaabta mucaaradka ku doonayaan in maanta ay ka hor dhigaan afaafka hore ee madaxtooyada masaarida warku waxa uu intaasi ku darayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda masar ayaa si weyn u adkaysay ammaanka guud ee agagaarka madaxtooyada masar gawaari ay leeyihiin ciidamada amniga ee masaarida ayaa lagu arkayaa ayagoo gaafuwareegaya dhammaan wadooyinka soo gala madaxtooyada dowladda masar si ay uga hortagaan in meesha ay ka dhacaan qulqulutooyin dhinaca kale maxkamadda arrimaha maamulka ee waddanka masar ayaa maanta lagu wadaa inay eegto dacwooyin ka dhan ah wareegtada madaxweyne mursi ee awoodaha gaarkaa siinayay mas-uul u hadlay maxkamadda arrimaha maamulka ee dowladda masaarida ayaa sheegay in maxkamadda maanta oo salaasaha ay ka fadhiisanayso dacwooyin laga soo gudbiyey go-aanada madaxweyne mursi ee aan racfaanka laga qaadan karin iyo sharciyo lagu sheegay in madaxweynaha uu ku ilaalinayo kacdoonka masar dacwooyinka maxkamadan loo soo gudbiyey ayaa dalbanaya in wax kama jiraan laga dhigo dhammaan go-aanada madaxweyne mursi oo dacwaduhu ay ku sheegeen inay yihiin kuwa si xun loogu tagrifalayo awoodda fulinta uu leeyahay madaxweynaha masar arrimahan ayaa imaanaya iyadoo maanta lagu wado banaanbaxyo aad u ballaaran oo lagu diidan yahay dastuurka cusub ee masar iyo awoodaha dheeriga ah ee uu isa siiyey madaxweynaha masaarida qaar ka mid a axsaabta siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka ee dalkani masar ayaa maanta ku hor banaanbaxaya madaxtooyada masar ee uu madaxweyne mursi degan yahay taasoo ay ku muujinayaan sida ay u diidan yihiin dastuurka cusub iyo wareegtada madaxweyne mursi uu horay u soo saaray xuseen saxnuuni v o a qaahira
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan magaalada washington
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay gaashaanbuurta neto ayaa wadaxaajood ka yeelan doona in loo diro dalka turkiga qalabka laysaga difaaco gantaalaha iyadoo taasi ka jawaabaysa dagaalka kasii socda dalka suuriya iyadoo kulankaasi uu ka dhici doono magaalada bruxelles ee dalka belgium oo socon doona muddo laba maalmoodana lagu wado in ay wasiirada neto ku soo qaadi doonaan xitaa arrimo kale iyo howlgalka neto ee afghanistan wariyaha v o-da albasin ayaa warbixintan nooga soo diray bruxelles ibraahim xasan daandurey oo stuudiyaha ila jooga ayaa inoo soo koobaya
xogeyaha guud ee nato genaraal rasmussen ayaa sheegay in wasiirada ay kulankooda kaga hadli doonaan codsiga dalka turkiga ee qalabka maraykanka ee batriot ee lasaga daafaco gantaalada codsiga turkiga ayaa ka dambeeyey kadib markii ciidamada dowladda syriya ay duqeeyeen meelo ku dhow xadka turkiga oo xitaa gantaalada ay soo gaareen goobaha ku yaala gudaha dalka turkiga genaraal rasmussen waxa uu sheegay in wasiirada ay ka hadli doonaan oo kale qorshaha wasiirka arrimaha dibadda ee rushiya sergey lafrof oo imanaya kulanka caadiga ee nato iyo rushiya ee ka dhacaya magaalada brussels xogayaha guud ee nato genaraal rasmussen ayaa waxa uu hadalkaasi shalay toosniin ahayd ugu sheegay wariyaasha xarumaha nato rasmussen waxa uu sheegay in ballanqaadka gaashaanbuurta ee nato ee dalkaasi afghanistan uu sii socon doono xitaa kadib haddii uu dhammaado doorka howlgalka militari ee dalkaasi laakiin rasmussen waxa uu sheegay in dowladda afghanistan waajib ay ku tahay iyadna inay oofiso ballanqaadyadii beesha caalamka ay ka ballanqaaday oo ahaa inay la timaado in ay sii wanaajiso maamulka la dagaalanka musuq maasuqa ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo doorashooyin si cad oo macquul ah uga dhaca dalkaasi sannadada labada kun afar iyo tobanka iyo labada kun shan iyo tobanka iskaashiga nagala dhexeeya afghanistan waa annagoo qaadayna tallaabooyin aan ku gaarsiinayno dalkaasi waxyaabihii aan ka ballanqaadnay annagana waxaan ka filaynaa dowladda afghanistan in ballanqaadkeeda ay meel mariso genaraal rasmussen waxa uu sheegay in uu ka filayo ciidamada amniga ee dalkaasi inay awoodaan inay garbaha u ritaan mas-uuliyadda amniga dalkaasi sida la qorsheeyey sannadka labada kun afar iyo tobanka wuxuuna ku celceliyey rasmussen in doorka nato uu isu beddeli doono in uu taageero iyo tababaraba u fidiyo dalkaasi afghanistan isagoo sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee nato ay xitaa isla soo qaadi doonaan siyaabihii loo xaqiijin lahaa sidii ciidamada amniga ee dalka afghanistan mustaqbalka ay u heli lahaayeen maaliyad dibadeed ku-xigeenka taliyaha nato major general jim ferron oo u dhashay dalka canada oo ka hadlayay isna khadka satellite-ka ayaa waxa uu sheegay isniintii shalay ahayd in ciidamada afghanistan ay iyagu horseed ka yihiin siddeetan boqolkiiba howlgallada amniga isagoo intaasi ku daray in ciidamada amniga ee afghanistan ay iyagu gacanta ku hayaan toddobaatan iyo shan boqolkiiba goobaha ay ku nool yihiin dadka rayadka ah major generaal fron waxa uu sheegay in kulug lahaanshaha ciidamada afghanistan ee dagaalka oo sii kordhay ay sababtay markii laysku celceliyo khasaaraha bishii gaara ciidanka afghanistan boqol iyo toban ciidan iyo weliba laba boqol oo dhinaca booliiska ah sidoo kale dadaalada tababar ee nato ayaa iyaguna dhibaatooyin badan ay soo gaareen sannadihii lasoo dhaafay kadib markii ay kordheen weerarada ay u geysanayaan ciidamada afghanistan kuwa nato laakiin uu sheegay in hadda tababaradu heer fiican ay marayaan qorshayaasha iyo diyaargarowga tababarada iyo qalabka ayaa waxa ay yihiin kuwa ugu fiican ee beesha caalamku ay u fidin karayaan dalkaasi waxaannu ku howlannahay si kasta oo ugu fiican oo aannu ugu diyaar garayn karayno ciidamada amniga ee afghanistan inay xajistaan horseedka bii-ad dagaaleed oo aad u dhib badan tababarada askarta ka sukow ayaa haddana waxaa u dheer nato dadaalkeeda kana mid a in diiradda ay saarto sidii loo kordhin lahaa ciidanka cirka iyo weliba awoodaha ciidanka ee qalabka militariga ee culculus iyo in ay khabiiro ku noqdaan banfurfuridda iyo ka jawaabidda howlaha gurmadka
warbixintii wariyaha v eda albasin uu nooga soo diray magaalada bruxelles ibraahim xasan daandure ayaa noo soo jeedinayey haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan sarifka iyo suuqyada wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste waa kan
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta sicirka suuqyada iyo sarifka lacagaha qalaad boqolka doolar ayaa saaka oo talaadaha suuqyada muqdisho ku waabariistay heerka qabashada laba milyan laba boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah halka heerka bixinta uu ka yahay laba milyan laba boqol iyo toddobaatan kun boqolka yuurowga ayaa heerka qabashada waxa uu joogaa boqol shan iyo labaatan dollar iyadoo heerka bixintana uu marayo boqol lix iyo labaatan dollar boqolka bown ee ingiriiska ayaa heerka qabashada waxaa lagu sarifayaa boqol shan iyo konton dollar iyadoo heerka bixintana uu cagacagaynayo boqol toddoba iyo konton dollar boqolka riyaalka sacuudiga ayaa muqdisho ka jooga heerka qabashada shan iyo labaatan dollar iyadoo heerka bixintana uu taagan yahay lix iyo labaatan dollar boqolka bira etoobiya ayaa heerka qabashada la kala siisanayaa boqol iyo toban kun oo shilin soomaali ah waxaana heerka bixinta lagu sarifayaa boqol iyo labaatan kun kunka kenya mani ayaa muqdisho heerka qabashada ka jooga laba boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah iyadoo heerka bixintana uu yahay laba boqol iyo afartan kun haddii aynu eegno dhinaca maciishadda iyo suuqyada muqdisho loorka sokorta ayaa muqdisho ka jooga soddon iyo afar dollar halka loorka bariiska nooca xamsaha uu ka yahay afar iyo konton dollar loorka bariiska safaari ayaa waxa uu joogaa toddoba iyo labaatan dollar iyadoo loorka nooca bariiska amiirana uu yahay toddoba iyo labaatan dollar loorka burka ayaa lagu iibinayaa laba iyo soddon dollar waxaana kartoonka baastada ahi uu joogaa toban dollar gasaca caanaha ankar ayaa muqdisho ka jooga siddeed iyo toban dollar iyadoo gasaca caanaha hiilaanna la iibinayo shan iyo toban dollar gasaca caanaha xilwa ayaa qiimo ahaan muqdisho ka jooga afar iyo toban dollar iyo bar caagga labaatanlaha ee saliid macsarada ayaa lagu iibinayaa shan iyo afartan dollar halka caagga labaatanlaha ee saliid caddaydana uu ka yahay lix iyo labaatan dollar xubintii sicirka suuqyada iyo sarifka lacagaha kala duwanna dhegaystayaal saaka intaa ha inoo joogto
sidadii odayban adiga mooye ragba ilaaway sidadii odayban ubaxlamoodyow ku codka ah fanaanada deeqa axmed iyo sidaadii ogeyd heestaas ayaannu ku soo khatimaynaa idaacaddii caruurnimo dhegaystayaal galabta afrikada bari afarta markay tahan mar kale kulmi doonno haddii aan la yidhaahdo inta wakhtigaa ka horraysa ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cabdulaahi nuur maxamed kolomba iyo dhammaan bahda v o a oo idin leh subax wanaagsan
sidadii odaydban axadigeenii uu adkeeyaa inaad jacayl igu abuurtay ukaygana ku beeran tahay maba ilaawe sidadii ogayd buu afku hadalkii iga xadayaa sidadii ogayd ban erayadaadii ugu heesaa sidadii ogayd ban adiga awga aanu ooyaa sidadii ogayd buu afku hadalkii iga xadayaa sidadii ogayd ban erayadaadii ugu heesaa sidadii ogayd ban adiga awga aanu ooyaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.